maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhulbeereed uu lahaa ku wareejisay maxamuud idriis qoojow oo sifar sharci darra ah looga haystay munaasabadda wareejinta dhulbeereedkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada mahadaay waxgarad iyo saraakiil ciidan dhame salaamaan coosey taliyaha saldhigga degmada mahadaay oo maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe kala wareejinta dhulkan ay usoo wakiilatay ayaa bulshada ugu baaqay in ay cadaaladda u heliyaan kana fogaadaan hanti dad kale waxaan halkan u taagana inaan fulino xukun ka soo baxay maxkamadda shabeellada dhexe sidoo kale anagoo fulinayna amarka taliyaha ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle waxaan halkan ku wareejinaynaa dhulkiisa oo laga haystay muddo afar sano ah adeer adeer maxamuud abiikar adeer dhulkaaga la wareeg maanta wixii laga bilaabay dhulkaaga xura u tahay cadaarabta waa iibsan kartaa cadaarabta waa waa tabcan kartaa dhulkaaga waa la wareeg odayaasha dhaqanka iyo dhammaan iyo dadkan waxaa ugu baaqaynaa inay cadaaladda ay u helaan cadaaladda ay ka qayb qaataan mid ka mid ah wakiilada dadka laga wareejiyey dhulkan ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay waxaan ahay wiil ma ihi dadkii dhulka oo iska lahay shaqo kuma lihi laakiin maanta waxaa meesha aan ku matelaa madashaan tan ee dhaxal wareejinta ku aadan reer xaaji xuseen maxamed xaaji xuseen maxamed wuxuu abti u yahay ninka hadda garabka bidax iga saaran oo igu aadan aabbe maxamuud ikris abuukar koonjow dhul wareejintaas waxay ku aadan tahay xaqii oo asiga hooyadiis oo kaga soo jeeday dhul abeed u ahay dhulka dhulkaasuu ku aadan laba egtar loona yaqaan toban soddon iyo laba jibaal haddii jibaal ahaan loogu dhaqdo mar kale madasha tan ee waxaan ku wareejinay maanta dhaxashaas ku aadan aabbahay maxamuud idris oo milkigiisa noqday maanta waxay ka dambeeyay soddon iyo laba jibaal maxamuud idriis qoojow oo lagu wareejiyey dhulbeereedkan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay helista dhulbeereedkiisa ilaahay mahadiisa dhulkii waxaa garab igu siiyey maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe degmada oo mahadaay taliyaheeda buurfuule tolka joogo kulli intaasaa garab igu siisay dhulkii oo iga maqnaay intaasoo labaatlamadii ka hor lee xukumi intii halahaagno iga maqnaay hadda waa liigu wareejiyey inta igu wareejisana sharaf iyo waxaa ciza allah asiiyo marka waxaydi hadda waa liigu wareejiyey maalmihii lasoo dhaafay hay-adaha garsoorka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dad badan u kala wareejiyey dhulal si aan sharci ahayn loo kala haystay